wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada dadaalla kala duwan oo saro lagu qaadayo waxbarashada deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaana gacanta ay ku haysaa iskuullada waxbarasho ee ku yaala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxbarashadu waa xuquuq aasaasi ah oo ay carruur kasta leedahay iyadoo lagu qeexay heshiisyada caalamiga sida heshiisyada qaramada midoobay ee xuquuqda carruurta si kastaba ha ahaatee meelo badan oo ka mida gudaha dalkeenna iyo dunida kale waxaa jira carruur badan oo guryaha jooga oo aan helin fursado ay wax ku bartaan sababo kala duwan ayaa jiro oo carruurtaasi ay iyadu sidoo kaleeta u helin waxbarashada sida dhaqaale xumo xaalado amni ama dhaqan ahaan oo qoyska looga baahan yahay in gurigu ay iyadu sidoo kaleeto cunugaasi ka soo saaraan oo ay goobaha waxbarashada usoo diiraan iyadoo ay jiraan dhanka kale carruur waxbarashadeed ah oo iyadu sidoo kaleeto guryaha joogo haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed faarax cali aweys ayaa waalidiinta ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqay in carruurta goobaha waxbarasho ee ku yaala deegaanada jubbaland loo soo diro maadaama ay helayaan waxbarasho dhammaystiran oo lacag la-aana sidaa awgeed cid kasta oo danaynaysa oo ay ugu horreeyaan waalidku iyo bulshaduba waxaan ku boorinaynaa oo u sheegaynaa inay heli doonaan waxbarasho lacag la-aan ah oo taya leh sidaa awgeed carruurta guryaha joogta oo cid kasta leh oo maaragtay ama curyaan ha noqdo ama miskiin ha noqdo ama mid taajira ha noqdo intaba waxaa laga doonayaa inay yimaadaan iskuullada kuna soo biiraan sanadseedkan cusub waxaa loogu talagalay iskuulladan ardada banaanka jooga oo fasalada loogu daray ardada banaanka joogta ooan waxba baran inay yimaadaan halkaas oo ay ka heli doonaan waxbarasho lacag la-aan ah oo isla markaasna taya leh sababtoo iskooladii waa la dhisay waa la dayax tiray macalimiintii waa la keenay agabkii looga baahnaa iyo adeegii looga baahnaayo o dhan oo asaasiga ahaa way yaalaan iskuullada sidaa awgeed kuwa kismaayo iyo kuwa jubbaland oo dhan meel kastaa laga dhisayaa laga soo bilaabo doolow ilaa iyo kayumbooni inta u dhaxaysa iskuullo ayaa laga dhisayaa fasalla cusub ayaa iskuullada lagu darayaa kuwa cusubna waa la dhisaya sidaa awgeed ma la rabo inay iska bannaanaadaan lama rabo inay bahlagaleen noqdaan waxaa loo baahan yahay inay dadgaleen noqdaan oo carruurta oo bannaanka joogta oo waxba baranayn waa ku abaalinaynaa kow iyo laba iyo saddex waalidiintu inay keenaan bulshaduna inay ku baraarugaan carruurta inay wax baraan oo iskuullada keenaan